kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga ee raadiyo beerlula waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona islamarkaana soo saaray anigoo ah bilaal daahir waane waxaa ii farsameynaya maxamed yuusuf cabdulaahi toddobaadkan barnaamijka ganacsiga ee raadiyo beerlula waxaan diradda ku saaraynaa qiimaha la iibiyo tubooyinka noocyadooda kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada beledweyne kuwaas oo iibiya tubooyinka noocyadooda kala duwan ayaa raadiyo beerlula u sheegay qiimaha ay iibiyaan bismillaah magacaygu waa cabdishakuur aadan ahna maamulaha shirkadda roray group waxaan gadnaa ama aan iibinaa qalabka dhismaha qaybihiisa kala duwan sida tubooyinkaoo kale iyo dhammaan agabka dhismaha guryaha loo isticmaalo waayahay agabkan tubooyinka iyo agabkan dhismaha inta badan xaggee bay kaaga yimaadaan
bismillaah magacaygu waa cabdishakuur aadan ahna maamulaha shirkadda roray group waxaan gadnaa ama aan iibinaa qalabka dhismaha qaybihiisa kala duwan sida tubooyinkaoo kale iyo dhammaan agabka dhismaha guryaha loo isticmaalo waayahay agabkan tubooyinka iyo agabkan dhismaha inta badan xaggee bay kaaga yimaadaan waxay ka yimaadaan saddex qaybood oo ah mar inay muqdisho ka yimaadaan way u badan tahay oo boqolkiiba toddobaatan waxay ka yimaadaan magaalada muqdisho sidoo kale waxaan ka keennaa boosaaso mararka qaarna waxaa laga keenaa insha allah hargeysa laga keenaa iyo berbera meelaha tubooyinka loo isticmaalo beeraha noocyada aad ka hayso maxaa ka mid ah
tubooyinka beeraha loo isticmaalo waa ay badan yihiin waana kala waaweyn yihiin lambaradoodana way kala duwan yihiin sidaa daraaddeed waxaan haynaa shan iyo tobanka ama boqol iyo kontonka tubooyinka la yirahdo gaduudka ah ee loo isticmaalo beero waraabka iyo sidoo kale waxaan haynaa boqol shan iyo labaatanka tubooyinka iyo boqol iyo boqolka iyo siddeetanka iyo maxaan ku yirahdaa dhammaan tubooyinka waaweyn oo waraabka loo isticmaalo dhan waan haynaa
waayahay noocyada tubooyinka biyaha loo isticmaalo ceelasha loo isticmaalo maxaa ka mid ah
run ahaantii tubooyinka qaybta waaweyn waxaa loo isticmaalaa beeraha waayo saad og tahay gobolkan hiiraan wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisa xoolaha iyo beeraha sidaa daraaddeed waxaan xoogga saarnaa tubooyinka qaybta loo isticmaalo beeraha sidoo kale kama marra ceelasha iyo biyogelinta iyo magaalada sidoo kale laakiin qaybta beeraha loo isticmaalo waa boqol iyo kontonka oo ah ayadoo afar mitir ah iyo ayadoo lix mitir ah waa inta badan waxay ku timaadaa ayadoo ah laba kalar mararka qaar waxay ku timaadaa gaduud oo lix mitir waaye ayadoo afar mitirana waa jirtaa oo sidoo kale waa madow qiimaheedana waa laba iyo labaatan dollar sidoo kale waxaa jirta mid la yiraahda toba boqol iyo labaatan ama boqol iyo toban boqol iyo labaatan boqol iyo labaatanka oo kale sidoo kale qiimaheeda ayadana waa shan iyo toban dollar iyo bar ilaa iyo shan iyo toban dollar ayadana sidoo kale waxaa loo isticmaalaa waraabka beeraha waxaa kaloo jirta tubo la yiraahda boqol ama toban dadka hadba siday u yaqaanaan ayagana sidoo kale waxaa loo isticmaalaa beeraha run ahaantii way kala duwan yihiin lambar ahaan way ku kala duwan yihiin isticmaalku ay ku kala duwan yihiin waxay leeyihiin agab kala duwan loo isticmaala beerahoo kale sidoo kale marka loo isticmaalayo waxay leeyihiin qalab loo isticmaalo sida kuurbooyinkaoo kale oo qallooca runtii tiidoo kale oo kanaalada markay socdaan biyaha ka leexiyo si kanaal kale kii biyahay ku socdeen mooyaane mid kale loo waraabiyo qalabkaasoo asagana sidoo kale oo lambaro kale leh sida shan iyo tobanka ama boqol iyo kontonka ama boqol labaatan iyo shanta ama sidoo kale boqolka hadduu noqon lahay siddeetanka sidoo kale waa ayagana qalabkaasoo kale ayagana waan iibinaa qiimahana waa ay ku kala duwan yihiin boqol iyo kontonkoo kale waxaan iibinaa su-aashaada haddii aad dib ugu soo laabto labaatan iyo kow dolar labaatan iyo laba dolar ayaan iibinaa kuurbooyinkooda sidoo kale waxaan iibinaa toddoba dolar ilaa iyo lix dolar iyo bar sidoo kale boqol shan iyo labaatanka waxaan iibinaa ayagana shan iyo toban dolar ilaa shan iyo toban iyo bar kuurbooyin iyo t iyo waxbay leeyihiin ayagana ayagana waa iska raqiiso waxaan iibinaa shan dolar ilaa afar dolar ibar ilaa afar dolar sidoo kale waxaa jira boqolka ayadana qalab ay leedahay lagu leexiyo oo beeraha sidoo kale iyo kanaaladoo kale iyo meelahaas loo isticmaalo t iyo kuurbe iyo waxbay leedahay ayadana sidoo kale qiimaheeda ayada la gado waa saddex iyo toban dolar waxaa kaloo ay leedahay sidoo kale kuurbaha kuurbadeeda ayadana waa iska saddex dolar ibar ilaa afar dolar waxay leedahay baha la yihahda t oo ayadana sidoo kale meelaha maxaan ku yihahda kanaalada ah iyo meelaha triangalka oo kale sidoo kale loo isticmaalo oo ayadana qiimaheeda afar dolar iyo bar afar dolar oo sidaa yahay waa yahay tubada loo yaqaano lambar siddeetan imise ayaad iibisaa lambar siddeetanka waxaan iibinaa toban dolar
waa yahay tubada loo yaqaano lambar siddeetan breshar imise ayaad iibisaa bareesharka runtii waa ka adkaysi badan yahay dhulka ayaa inta badan meelaha wadooyinka kale la geliyaa waa mid bir ku dhowna birna aan ahayn laakiin blasticta uu aad ugu badan yahay waxaan dhiibinaa laba iyo toban dolar iyo bar waayo maadaama ayadii ay ka adag tahay ayayna ka taya badan tahay sidaa daraaddeed waxaynu waa way ka qaalisan tahay oo laba iyo toban dolar iyo bar ayaan gadnaa waa yahay tubooyinka aada hayso oo loo isticmaalo beeraha waxaa noo sheegtay dhowr nooc waxaana ka mid ah tubo loo yaqaano boqol iyo konton lambarkeeda oo in dhaabka loo isticmaalo ayada sidee bay bulshada kaaga iibsadaan walaahi maasha allah maadaama lagu wareeray ama lagu dhibtooday awel waxaa la marin jiray biyaha ama lagu matoorka sida ugu soo biyaha ugu soo baxan waxaa loo isticmaali jiray meelo farar ah ama meel biyaha lagu qaado markaas dhibaatadii ka jirtay waxay ahayd in biyihii ay go-aan ay daataan kanaalkii biyo badan uu kaa cuno sidaa daraaddeed tubooyinkan waaweyn waxaa loogu bogay wax biyaha kaama beer daraynayaan mar alla markaad matoorka soo shidid beertaada distancy walba ama fogaan waliba oo beerta u jirta isla markii hore ay ka gaarayaan wax beer daraa ma jiraan dilaacooda wuu yaryahay tayadooda way badan tahay waa waxaa la dhihi karaa tubada ugu macquulsan ee loogu qaadashada badan yahay maasha allah marka waa tubada ugu macquulsan ee beeraleyda aadka ay u isticmaalaan waa yahay waxaa kaloo haysaa tubooyin loo isticmaalo biyogelinta waxaa kaloo ka mid ah tubo loo yaqaana duwe imse ayaad iibisaa Eh, tubada duw- duwada waxaan iibinaa toddoba dolar waxay leedahay breshar oo aan iibina sagaal dolar runtii ayada waxaa loo isticmaalaa ceelasha biyogelinta meelaha habarka oo ceelasha biyaha ay ka soo qaadayaan Eh, maxaan ku yihahdaa xaafadaha fogfog oo kale marka biyaha in la gaarsiiya la rabo haamanka waaweyn iyo maxaan ku yihahdaa wadooyinka halbowlaha oo magaalada maroo kale yaa la marsiiyaa waxaana la yihahdaa duwo ama say cidba say u taqaan Eh, marka waxaan iibinaa toddoba dolar bareesharkeedana waxaan iibinaa sagaal dolar waxay leedahay qalab kala duwan qalabkaasoo loo isticmaalo qaloocinta iyo qaab weliba oo ay lahaan lahayd ama furooyinkoodii ama maxaan ku rahdaa si weliba oo mataqaanaa biyo cele- biyogelinta loo isticmaali lahay qalabkeedii o dhanna waan waan iibinaa waxaan iibinaa qiimo macquul ah marka qalabkaasi waa qalab loo isticmaalo biyogelinta waa yahay tubada loo yaqaana une oo loo isticmaalo ayadana biyogelinta imise ayaad iibisaa run ahaantii unada waxaa laga xiriiriyaa duwaha laga xiriiriyaa oo xaafadaha yaryar iyo meelaha macquulka ah yaa loo leexiyaa waxaa laga xiriiriyaa oo tubadii duwaha ahayd loo bedelaa een, maxaan ku rahdaa una loo bedelaa marka ay tahay xaafadaha in la geliyo oo kale ayadana sidoo kale waxaan iibinaa lix dolar lix dolar iyo bar ayaan iibinaa oo runtii waa biigelinta xaafadaha midda aadka loo isticmaalo marka laga soo taga habarkan weyn ee kasoo qaadaya ceelka xaafadaha meelaha luluqyadoo kale iyo xaafadaha sida gaarka loo leeyahay oo kale waxa aadka inta badan looga isticmaalo waa unaha iyo hal iyo barka weliba inta badan waxaa loo isticmaalaa una qalabkeedu kala duwana sidoo kale ayadana ugu jiraa oo waxaa loo isticmaalaa furihii oo kale ay wadataa waa furaheedii iyo dhammaan qalabkeedii ayadana sidoo kale waan iibinaa waa yahay tubadan loo yaqaana trequatra caddaanta ah imise ayaad iibisaa trakwartada runtii waxaa la geliyaa xaafadaha waxaana loo isticmaalaa si shakhsiyaadka ah dadka ayaa xiriirsada marka laga soo xiriirinayo todbada habarka ah haddii ay noqon lahayd hal iyo barka ama haddii ay noqon lahayd unaha ama duwa haddii ay noqon lahayd xaafadaha ayaa la geliyaa furaheeda iyo dhammaan agabkeedana waan haynaa waxaana iibinaa afar dolar iyo bar marka ayadana qalabkeedii oo dhammaystiran waan haynaa waa yahay tubo meeso caddaan imise ayaad iibisaa
meesada caddaanka waxaan iibinaa laba dolar Een, ayadana sidoo kale waxay leedahay tuba breshar ah oo derbiyadoo kale guryaha marka la dhisaya la geliya Een, meesada ayadaa dhowr nooc u kala baxdo madow ayay leedahay oo tubo madow oo mararka qaar loo isticmaalo korontooyinka oo kale mararka qaarna loo isticmaalo biyo oo qofba siday doonto ay maro u isticmaasho waxay leedahay cadaan oo biyaha meelaha fofog lix mitir waayo way kala gaaban tahay marna waxay ku timaadaa saddex mitir marna waxay ku timaadaa af- eh, lix mitir sidaa daraaddeed marka meelaha dhadhow oo kale waxaa loo isticmaalaa oo dhulka ah waxaa loo isticmaalaa madowga dadka qaarna waxay isticmaalaan cadaan way kala duwan tahay waana isku qalab qalabkeedana ayadana sidoo kale waxay ka ka kooban yihiin tiida iyo rub- iyo rubuneetada iyo saacaddii iyo qalabkii dhammaan ay isticmaalaysay tubo xaafadeed wax loo isticmaalo dhan ayadana sidoo kale waa isti- waa loo isticmaalaa dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ganacsiga ee raadiyo beerlula haatana kusoo dhowaada heesta dhextaalka ah ee barnaamijka
ii waa jacaylow boodhaari inuu diiday been baan u haystay ii waa jacaylow boogaan la dhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo bogaalka gaataaliyo inuu yahay dircashaqu been baan u haystay webiyugu butaaco beeraha waraabsho dukubaas ku jiifo isaubaas buuxo badarkiiyo galaydi laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo qoyaara lagu waabariiso beelugugu jooga soo berita maqadkii beelad weyne maanteedin webigu butaaco beeraha waraabsho kubaas ku jiifo saubaas buusho badarkiiyo galaydii laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara lagu waabariiso beelugugu jooga soo berita maqadkii beelad weyne maanteegin dhanka bari magaalada rooga qora joogto yada hablabkoodo bidhaxdee haweenkiyo gudi loo dhagmiyo dhanka bari magaalada rooga qora joogto yada hablabkoodo bidhaxdee haweenkiyo gudi loo dhagmiyo sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulca lagu xiideeyo bar ku seexanayso markanaysa qaaro huwanaysa baalo iguu beerti lahasho uu buteele maan baran sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo iguu beertilaasho uu buteele maan baran bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin
intaa haddii aan kaga imaadna heeskaasi wuxuu dhextaal u ahaa barnaamijka ganacsiga waayahay tubooyinka loo yaqaana trequatra imise nooc ayaad ka haysaa adigoo noo raacinaya qiimahooda waa laba nuuc waxay leedahay caddaan oo lix mitir ah iyo saddex mitir oo madow ah saddexda mitir mad- madowga ah waxaan gadnaa laba doolar iyo bar caddaankeeda oo lixda mitir ahna sidoo kale ayadana waxaan gadnaa saddex doolar oo maxaan ku irahdaa way kala awood badan yihiin midna waxay ku fiican tahay bannaanka een, midna inta badanna waxaa la geliyaa gudaha oo dhulka gudihiisa ayaa lag- lagu duugaa oo inta badan waxaa dhulka la geliyaa midda madowga ah tan caddaankana sidoo kale istaagga iyo waxaa loo isticmaalaa meelaha looga cabsadoo kale midda madowga ah maadaama ay ka fog tahay oo ay ka dheer tahay oo lix mitir ay tahay tii halkaa ay ka ahayd afar mit saddex mitir in fogaantaas looga baaqsado lacagteedii badan lahayd sidaa daraaddeed waa ayadana waa la isticmaalaa furaheeda iyo saacadeeda iyo dhammaan qalabkeedana sidoo kale waa la isticmaalaa waayahay agabkan tubooyinka ah aslan xaggee bay kaaga yimaadaan Ee, runtii waxay ka yimaadaan tubo marka la yidhaahdo sideedaba waxay ka timaadaa magaalada muqdisho Een, waxay ka yimaadaan magaalada muqdisho meel kaloo hadda ay ka yimaadaan ma jirto dhismaha qaybihiisa kala duwan waa suuragal in meelo kala duwan ay ka yimaadaan marba aan u fiirina halkii macquul ah laga keeni karo dhow kaso- laga soo gaarsiin kara macaamiisha si loogu adeega laakiin tubo marka la yidhahdo waxay ka yimaadaan magaalada muqdisho oo meel kaloo haddaan ka isticmaalno ma jiraan waayahay sidee bay bulshada kaaga iibsadaan tubooyinkan noocyada kala duwan aad hayso maasha allah aada u weyn aad baa loo iibsadaa Een, maadaama aada loo fahmay waxtarkoodii iyo tayadoodii een, dadkiina runtii ay yihiin dad tacbata ah oo beeraley ah Een, haddii ay noqon lahayd qaybtan beeraha iyo haddii ay noqon lahayd biyogelintaba waxaan dhihi karnaa aada u weyn aad bay u socdaan maasha allah waana aad baa noogala qaataa waqtigee baa loogu iibsi badan yahay tubooyinkan aad hayso markay noqdaan qaybta beeraha runtii waqtiyada webiga sidiisa biyihiisa ay yaraadaan yaa aada loo isticmaalaa haddoo kale waayo waxa badan maxaan ku irahdaa biyobaxada iyo inaan aada loo isticmaalaynin sidaa daraaddeed waxaa aada loo isticmaalaa marka biyobaxada ama roobabka laga baxo kale haddeertaan oo kale ma socdaan laakiin xilliyadaas ay aada u socdaan waayahay marka loo eego tubooyinka beeraha iyo tubooyinka biyogelinta keebaa loogu iibsi badan yahay waxaa loo iibsi badan yahay beeraha maayo maadaama ay ka badan yihiin een, magaalada waxaa ka isticmaal badan beeraha oo isticmaalkooda iyo ayaga dalagooda maalin weliba kordhayo Een, inta biyaha loo rabo ee webiga ka fog ee maalin weliba la qaadayo waa runtii waxaan dhihi karnaa aad waxa u badan ee, aan isku- iskuma dhowo shaqo iskuma leh waxaa aad u badan tubooyinka loo isticmaalo beeraha
waayahay imisan ayaa kugu jirtay shaqooyinkan iibinta qalabka dhismaha gaar ahaan tubooyinka qalabka dhismaha runtii waxaan ku jirnaa hadirtaan lix sano Een, lixdaas sanana waan gedaynay tubooyinkan Een, waxayna kamid tahay baahiyadii aan aragnay ee gaarka ah ee gobolka ka jiray oo aan u bilaawnay markaan aragnay tubooyinkan iyo aqa- iyo agabka dhismahaba waa sababihii aan u bilaawnay ayay tubooyinkan ka mid ahaayeen lixdaas sanana waan ku guda jirnaa waana gedaynay maasha allah si wacanna way u socdaan aada iyo aada u mahadsantihiin waxaa ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne waxaan iibiyaa tubooyinka noocyadooda kala duwan noocyada tubooyinka waraabka aad hayso maxaa ka mid ah noocyada waraabka tubooyinka waraabka loo isticmaalo ee aan gado waxaa ka mid ah tubada boqol iyo konton namber boqol iyo konton la yidhaahdo ee ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah tubada namber boqol labaatan iyo shan waxaa kaloo ka mid ah tubooyinka aan iibiyo ee waraabka loogu tiragalay tubada namber boqol loo yaqaano waxaa kaloo ka mid ah tubada nambar siddeetan loo yaqaano ee waxaa kale oo ka mid ah tubada loo isticmaalo waraabka beeraha lambar siddeetan oo bareeshar ah tubada duwe loo yaqaano oo ayadana waraabka loo isticmaalo waayahay tubooyinka aad ka hayso biyogelinta ama biyaha loo isticmaalo noocyada aad ka hayso maxaa ka mid ah tubooyinka loo isticmaalo biyogelinta ee aan iibiyo waxaa ka mid a aada iyo aada u fara badan yihiin waxaa ka mid ah tumba tubooyinka loo isticmaalo biyogelinta aan iibiyo waxaa ka mid ah tuba yuuna yuuna loo yaqaano waxaa kaloo ka mid ah tubada halyo bar loo yaqaano waxaa kaloo ka mid ah tubada la yidhaahdo triquatra oo caddaan ah waxaa kaloo ka mid ah tubada loo yaqaano meeso caddaan ah tuba meeso oo madow ah sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah tubooyinka aan iibiyo oo loo isticmaalo biyogelinta tubada triquatra oo iyadana bareshar ah waxaa kaloo ka mid ah ee tubooyinkaasi tubo la yiraahdo triquater ah oo madow ah ee sidoo kale waxaa ka mid ah tubo meeso oo ayadana bareshar ayaa ka mid ah waayahay tubooyinkan noocyadooda kala duwan aada hayso sidee bulshada kaaga iibsadaan tubooyinkan noocyadooda kala duwan hadday noqon lahayn kuwa biyogelinta xaafadaha iyo kuwa waraabka loo isticmaalo bulshada aada iyo aada ayay u iibsadaan Ee, dhammaan si wanaagsan ayay u iibsadaan waa sababta waxay tahay ee, dadku hadday guriyay joogaanna waa laga maarmaan in biyo guriga la geliyo hadday ay soomaali yihiinna soomaalidu waxa ay ku caan tahay beeraha oo intooda badan waa beeraley saa darteed aada iyo aad ayaa loo iibsadaa tubooyinka noocyadooda kala duwan guud ahaan dhegaystayaal intaan waxaa ku eg barnaamijkii ganacsiga ee raadiyo beerlula barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya islamarkaana soo saaray anigoo ah bilaal daahir waane waxaa ii farsamaynayay maxamed yuusuf cabdulaahi tan iyo intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah aan isku maqli doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Bye.